shirkan uu shir guddoominaya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir mare ayaa looga hadlayay sidii loo tayin lahaa abuurka dalka waxaana shirkan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha iyo sidoo kale shirkadaha dalagga keena dalka qaar ka mid ah rugta iskaashatooyinka beeraleyda soomaaliyeed ugu horeyn mas-uuliyiintii kala duwanaa ee shirkan kasoo qeybgalay ayaa dhammaantood ka hadlayay ahmiyadda iyo talooyinka ay soo jeedinayaan si loo tayeeyo dalagyada dalka gaar ahaana abuurka wadankan seed systemkiisa effective waayo oo waa hagaagsanya marka la dhahaayo waxaa laga fiiriyaa seed regulation policy iyo regulationka suu yahay waxaa laga fiiriyaa research iyo breedingka wadanka sidee waaye yani cilmibaarista iyo varietiyada breedingka lagu sameynayo intee la eg tahay early generation seed marka breeding shaqada ee kasoo baxdo oo inteena certified seed la gaarin early generation seedki foundationka ahaa sidee waaye maintenancegiisa heentiisii jim bankii ma dhisan yahay oo wax lagu keedin lahaa iyo seed bankiyada kaleetood seed production iyo combanieska combaniyada si ay u shaqeeyaan yaa consumerkooda ugu badan eh oo wax ka gata clientigooda ugu weyn eh hadda anaga for the time being Soomaaliya waa NGOska clientig ugu weyn laakiin waxaa sida effective seed systemka waa in company beeraleyda uu noqdo maxaa la dhahaa wax ugu qof ugu badan client ugu badan wax gadanaayo ama agro dealerka dadka dukaamada leh oo iyaga sii iibinayo inay noqdaan yaa yaa sida ugu fiican eh mar mar haddii shaybaarka aan haysano sharciga uu jiro policy uu jiro regulationska ay jiraan online seed certification uu jiro seed marka maxaa lahayeen waxaa haray waxay tahay qaybta regulationka waa laga dhammaaday seedka waxaa muhiim u eh lafdhabar u eh researchka private ha noqdaan ama public ha noqdaan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir marey ayaa sheegay in wasaaraddu ay qorshe cad ka leedahay tayeenta dalagyada dalka si taasi lagu guuleystanayay tahay in abuurka marka hore la hubiyo waxaa la isku tusay caqabadaha iyo fursadaha dalku cunto ku soo saaran karo iyo caqabadaha jira ayaa ayaa ayaa la isku tusay waxaa runtii farxada inaan halkaan ku wadaagnay soomaaliya inay tahay dal barwaaqaa oo caradiisa iyo degaankiisu cimiladiisuba ay aada ugu habboontahay waxbeerashada waa ogtihiin hadda in tijaabooyin wasaaradda iyo bereley samaysay wadankaas sareenku si aada uga bixi karo oo haddii shaqo fiican laga qabto lagu bedeli karo cuntooyinkan sumaysan bannaanka laga soo dejinayo bariiskii meelo badan oo dalka horena uga bixi jiray runtii khibraddaan helnay haddana uu ka baxi karayo oo aanu jowhar oo keliya ahayn wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa dadaallo xoogan ugu jirta sidii abuurka dalka soo gelaya ee la abuurayo oo u noqon lahaa mid la xaqiijiyey lana huba tayada wax soo saar ee dalagyada